يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kalow sheekh cabdirasaaq soo dhoweyntiisa wanaagsan waagu shukri celinaynaa faadilka iyo halkaa sheekh cusmaan iyo culimmada waaweyn ayaa leh qodobka labaad waxaynu aad uga shukri celinaynaa ragga dhallinyarada ee ka soo shaqeeyey dadka in la baraarujiyo aad iyo aad baynu iyagana uga shukri celinaynaa hidaayada iyo towfiiqda inuu ina solonsiiyo mustaqiimkana inagu nooleeyo inaguna dilo iyada oo ay aad iyo aad u habboon tahay muxaadaraadkan iyo kuwa la midkaa lagana yaabo xilliyada qaar inay jiraan qaar ka sii muhiimsan halka bulshadu marayso iyo macaasida marka la eego inay jiraan qaar kasii aad iyo aad uga sii muhiimsan waqtiga oo gaaban aawadii kalow anaga iyo sheekhu muxaadaradan aan ku qorannahay wakhtiga oo gaaban hordhacna ay u tahay muxaadaradan aan ku qorannahay ama tamhiid dakaatirada dambe ee soo socota waa istiftaax duuna istiftaax waa furfuritaan furfuritaan ka horeeya ama ka sokeeya sida aa wada aragteen ama wada ogsoon tihiin ciwaanka muxaadarada factasil tilka alfiraqa kullaha waa xadiiskii xudayfa ee nebiga ka ansaxay calayhi salaatu wasalaam kaana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam can اlkhayr wa kuntu as'aluhu can اshari مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر xudayfa wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam inay saxaabadu weydiin jireen nebiga khayrka aniguna aan aad u weydiin jiray sharka sababta igu kaliftay sharka inaan weydiiyo waxay noqotay anoo ka baqaya inaan shar ku dhaco caraftu shara laa lisharin laa lisharin laakin litawaqiih waman lam yacrif ishara min alkhayri yaqac fiih sidii shaacirku yidhi qofka aan sharka ka garan khayrka sharkuu ku dhaca qofkaanay u kala soocnayn shar iyo khayr waa nin madow xaabaysanaya oo bahal iyo wax nafcilaba qaadanaya sidaa daraaddeed muxaadarada ama xadiidka factasil tilka alfiraqa kullaha mucdiisa ama badankiisa tacaariiftiisa cilaajyadiisa sidaa waxaynu u odeynaynaa sheekhaana sheekh cumaan inagu qodobkaynu tilmaamaynaa waa fawaa'id ama maxaa ka mid aynu ka qaadanaynaa xadiidkan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka qaadanaynaa in culimmada la weydiiyo waxyaabaha dhibaatada ku jiraan marba xilligaad nooshahay xudayfa wuxuu leeyahy sharkaan weydiin jira in la weydiin karo culimmada dhibaatada halkeebay dhibi ku jirta waayo waa dhakhaatiir daweeye xagga diinta oo weliba la weydiinayo culummada aad ku kalsoon tahay fiqana aad ku qabto adigoo weydiinaya dawadaada waxaa laga qaadanayaa xudayfa wuxuu tilmaamay innaa kunnaa fii jaahiliyatin wa shar waxaanu ku sugnay nebi allow oo nagu kalifay inaanu ku weydiinno jaahiliya jaahiliyadu muxaadaro gaaray u baahan tahay iyo qaybaheeda iyo macnaheeda laakiinse sida ibnu xajar casqalaani uu marayo raxmat ullaahi calayhi waa min qatlin wa nahbin wa kufrin wa ilaa dalik wa ityaani alfawaaxish waa gaalnimadii dilkii ay isdilayeen boobkii munkaraadkii iyo fawaaxishtii lala imanayey waxyaabahaasoo dhan baanu ku sugnayn intaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam noo iman sida ilaahay buu ihi huwa aladii bacafa fi lummiyiina rasuula yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin rasuulka intaan ilaahay soo dirin ka hor alla wuxuu tilmaamay inay ku sugnaayeen la fii dalaalin mubiin marka xudayfa halkaasu wuxuu tilmaamayaa inaa kunna fii jaahiliya sidaa daraaddeed ayaa jaahilnimadii aanu soo gaadhnay ta khaldan iyo ta saxsan waxyaabo badan oo islaamku sugay oo dhaqan iyagoo u ahaabaa jira mucdamkeedana waa la diiday siduu taa u kala ogaado ayuu xudayfa radia allaahu canhu uu weydiinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam fa jaaana allahu bi hada alkhayr buu ihi ilaahay baa khayrkaa noo keenay waa khayrkaa nebigu wado calayhi salaatu wasalaam waa amniga iyo salaaxa iyo arrimada wanaagooda iyo taacada sida uu ku fasirayo ibnulxajar wa bnu rajab alxambali sidaa daraaddeed islaamnimadu halkaa waxaad ku garanaysaa inay khayr tahay maanta waxyaabaha lala orordeeyay aan islaamnimada ahayn ilxaadkii iyo khayrkii inaanay khayr ku jirin ama wax kastoo aan wanaagsanayn inaan khayr ku jirin ee islaamnimada khayr ku jiro waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin waxaa xudayfa uu tilmaamay inaan nabiga sii weydiiyey calayhi salaatu wasalaam khayrkaa dabadii shar ma ku jiraa oo uu nacamigu yihi nebigu oo aan sii weydiiyey sharkaa dabadii khayr ma jiraa oo uu nebigu igu yihi nacam fiihi dakhal khayr baa jira oo sharkaa ka dambeeya laakiinse dakhalun baa ku sugan khayr saafiya maaha fasaad lqalbi bacd alculamaa waa ku fasireen waa khayr aan saafi ahayn ayaa ku dambeeya sharkaa halkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waan sii weydiiyey buuhi xudayfa wamaa dakhaluhu qaala qowmun yahduuna bigayri hadyi tacrifu minhum wa tunkir waa dad ka yeelanaya sharciga sheeganaya ama inay raacayaan tilmaamaya camalkooduna khilaafsan yahay xaqiiqadooda waxay sheeganayaan way khilaafsan tahay waxay qarinayaan sida ay ku fasireen ibnu bataal ibnu xajar ibnu rajab iyo kayrihim macnihi waxay muujisanayaan shareeco waxaanay khilaafsan yihiin xaqiiqadii shareecada ay muujinayeen qoladaas ayaa ka dambaysa tacrifu minhum wa tunkir shareecadaa waad maqli ama waad garan waxyaabaha ay sheegayaan ama akhrinayaan waana diidi xaqiiqadooda inay khilaafsan yihiin markaad aragto taana waad qoonsanaysaao waad inkiraysaa waan sii weydiiyey buu ihi xudayfa nabiga calayhi salaatu wasalaam fahal min bacdi dalika alkhayri min shar nebi allow khayrkaa dabadii shar ma ku jiraa oo ma ka dambeeya nacam ducaatun calaa abwaabi jahannam man ajaabahum ilayha qadafuuhu fiiha haa buu yidhi waxaa ka dambeeya dad ka baaqaya albaabada jahannama dad ka baaqaya albaabada jahannama faa'iidada laga qaadanaya waxaa ka mid ah inay badan yihiin dadkan baaqaya laakiinse maxay ku baaqayaan ay su'aal tahay baaqitaan kastaa khayr maaha xadiisku wuxuuna tusayaa baaqitaan inay jiraan aan khayr ahayni oo xadiiskani inoo tilmaamayo ducaatun calaa abwaabi jahannam albaabo jahanamay taagan yihiin ma'aalka ayaa laga tilmaamayaa xaqiiqada waxay ku baaqayaan marka dib loo raaco halkay ku geyaysiinaysaa waa albaabka jahanama waxay la mid tahay in aladiina yaakuluuna amwaala lyataamaa ulma inamaa yaakuluuna fii buduunihim naara kuwii xoolaha agoonta cunaayey waxay cunayaanoo calooshooda gelinayaan buu alla yidhi dab markuu qofka xoolaha agoonta cunaayo dab uu gelinayo arki mayse waa ma'aalka waxay ka dhigan tahay xoolaha ay halkaa ku cunayaan ma'aalkeedu inuu dab yahay oy daboo kala geliyeen dadka albaabada jahannamo taagan ee u baaqaya dadka ee ugu baaqaya dacwo aan sax ahayn waxay ka midan yihiin ay ka dhigan yihiin dadka albaabada jahannamo taagan waa macnawi sida ilaahay buu yihi ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim oo siraadku la raacayo adduunyadu waa macnawi xisi maaha qofka kadinkaa masaajidka aad istaajiso siraadka ma tusi kartid oo ma odhan kartid halkaa ka laabo waa ka halkaa ka soo baxaye waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aad raacdo saasuu macnawiya aakhiro laakiinse xisi buu isu bedelaya ishaa qabanaysa waa ariiq mustaqiima ducaadani sidaasaa loo leeyahay calaa abwaabi jahannam albaabo jahannamay taagan yihiin macnawi ahaan weeye xisi ahaanna aakhiray istaagaya waxay la yimaadeen intay leeg tahay iyo weynidooda qofka ajiibo ee dhegaysta ee ku baydha ama raaco waxay leeyihiinna way waxay ku tuurayaan jahanama faa'iidadaynu ka qaadanaynaa waxaa ka mid ah ducaadda in dib loo raaco oo qofku uu noqdo dacwadiisa mid ku baaqaya sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam kitaabka alleh iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam taasoo ah mustaqiimka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska jaabir ibni cabdallaah wuxuu tilmaamayaa khata khuduudan nebigu inuu khad dhigay inuu jeexay inuu dacaladana ka jeexay wadooyin yaryar inuu yidhi haada sabiil ullah kaasi waa waddadii ilaahay taasina waa subul wa ana haadihi siraaطii mustaqiima faاttabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili alla wuxuu tilmaamayaa jidkaasi waa mustaqiimkaygii buu leeya alle raaca subushanaha raacina iyo wadooyinka yaryar wadada axaadiista bacdigood waxay tilmaamayaan dariiq kastoo yar in shaydaan taagan yahay dadka u yeedhaya shaydaankaas insi buu noqon karaa quluubuhum quluubu shayaaiin fii jumaani اlinsi sida axaadiista bacdigood ku soo aroortay waa dad qalbigoodu shaydaan yahay xagga quluubta qasaawada iyo adkaanta iyo inxiraafka ku sugan xagga biniaadmigana u eeg ducaaddaas wuxuu xadiiska kaleo laga qaadanayaa faa'iida ah ducaadda aynu ugu baaqaysaa ku baaqaysaa abwaabta jahannamo ka baaqaysa ee dadka ugu baaqaysa waxa aan sax ahayn inay khatar yihiin maalinta qiyaamana ay qoomamoon doonaan yowma yacadu aalimu calaa yadayh yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa weylata laytanii lam attakhid fulana khaliila laqad adalanii can اdikri bacda id jaaanii wa kaana ashaydaanu lilinsaani khaduula alla wuxuu tilmaamayaa waa maalinta qiyaame uu qaniini doono daalimkii shareecada khilaafay uu qacantiisa qaniini doono faryaradiisa fartiisa u qaniini doono isagoo leh ku calaacalaya yaa laytanii lam attakhid jeclaan lahaaya inaan dariiqii rasuulka raaco yaa weylataa laytanii hoogayge jeclaan lahaaya lam attakhid fulaanan khaliila hebel inaana saaxiib ka dhigteen wuxuu tamaniyayaa dariiqii xaqaa inuu raaci lahaa adduunyada dariiqaas sharkana uu ka baydhi lahaa tamanigaa uu jeclaanaya iyo hooggaa uuu yeedhanayo labadaa midina waxba u qaban maayo waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay oo uu xudayfa yidhi waxaan ku nidhi nebiga sifum lana nebi allow noo sifee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hum min jildatina haraggeennay leeyihin saanteeda wayatakallamuuna bialsinatina carabkiinina way ku hadlayaan bacd alculamaa waxay idhaheen carabiyaday ku hadlayaan bacd alculamaana waxay idhaaheen waa ibnu aadam ayaa laga wada haraggiinay leeyihiinoo waa ibnu aadam reer aadam bay ka mid yihiin ama carabbaabay ka mid yihiin dad dhulka ka soo baxay maaha waa dad waajib saaran yahay oo mukallaf ah oo innagoo kale ah ayaa haddana dadka ugu baaqaya waxaan xaq ahayn waa arkaysaa waxyaabaha lagu baaqaye faraha badan leh ee horena culimmadu uga hadleen ee ilxaadku ka mid yahay ee ashaacirada ashcariyada sida muxaadarada ku iman doontaa ay la yimaadeen ay ku baaqayaan ashaaciradii oo dib boodhka iskaga qaraacday masaajidkaa haddii la weydiiyena laga yaabo in saddex boqol laga helo madhabkay ku baaqayaana aanay ahayn caqiide saxa ducaad ay ku yihiin haddii hoos loogu dhaadhacana aan sheegashadoodu aanay noqonayn mid waafaqsan cidda ay ku dayanayaan sida abilxasan alashcari oo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam marka xudayfa yidhi waxay leeyihiin haraggeenna oo kaleo waxay ku hadlayaan carabkeenna maxaad nafaraysaa baanu nidhi nebi allow talzamu jamaacat almuslimiina wa imaamahum waxaad laasimaysaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda sawaadul acdamka ayaad aad dhinac taagnaanaysa waxaad ku dheganaanaysaa wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu qabsada kitaabka ilaahay oo ha kala tegina haddii aanay maalintaa jamaaca jirin maxaan sameeyaa nebi allow imaamna aanu jirin factazil tilka alfiraqa kullaha dhammaan ka fogo buu nebigu xudayfo siiyey waxaa laga qaadanaya firaqii xilligaa jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam kadib yimid ilaa firaqa maanta jira nooc ay doonaan ha noqdaan in in laga digaa sharci ay tahay oo dadka qaar baa factasil tilka alfiraqa kullaha markay maqlaan madaxu xanuuna waa xadiis saxiixoo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam wax culuma iska tidhina maaha waana wax dawa u ah waxa nebigu reebo calayhi salaatu wasalaam sharciga ah waxa uu nebigu reebo dadka waa u dawo waxa ilaahay reebaana dadka waa u dawo waxa ilaahay ku faraa iyaduna waa dawo wixii lagaa reebayna reebitaankaa dawo ku jirta samayntiisana cudur baa ku jira sidaa daraaddeed firaqa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa qaybiyey sida axaadiidta nebiga ku aragteen iftaraqat اlyahuudu calى ixdaa وaسabciina firqa wاftaraqat الnasaara calى intayn وaسabciina firqa wasataftariqu ummatii calى ثaلaaثi وaسabciina firqa kulluha fi الnaar yahuud koob iyo toddobaatan bay noqdeen nasaara labiyo toddobaatan bay noqdeen ummadayduna saddexiyo toddobaatan bay noqon dhammaanna naar bay u bandhigan yihiin kulluhaa fi naar dhammaanna naar bay u bandhigan yihiin camal naar lagu galo oo lagu mutaystay ayay la yimaadeen firaqa wixii aan laga saarin islaamka waxay u bandhigan yihiin naar wixii islaamnimada sidooda uga baxayna way uga baxeen sidaa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faraya dawada sheekhaa tilmaami doona wuxuuna farayaa inaynu ka fogaanno firaqa dhammaantood inaynu ka fogaanno ashkaasheeda waxyaabaha jaahiliyada ah inaynu ka fogaanno ee aan wanaagsanayn ee macaasidu ay kow yihiin ibnulqayim aljawsi raxmat ullaahi calayhi wuxuu odhanaya altacasubu lilmadaahibi wاltaraa'iqi wاlmashaayikhi watafdiilu bacdiha calaa bacdin bilhawa wاlcasabiya wayakuunu mansuuban ilayh wayadcuu ilaa dalik wayuwaalii calayh wayucaadii calayh wayazinu الnaasa bihi kul hada min dacwa اljaahiliya zaadulmacaadka wuxuu ku odhanayaa madaahibta iyo taraa'iqda iyo mashaayikhda dhammaan iyo kala fadligooda la kala tafdiiliyo iyo inaad u nisbo sheegato waxaan sax ahayn oo aad dadka ugu baaqdo ku colaadiso ku xidhiidhiso ku miisaanto dadka waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin min dacwa aljaahiliya waxaan wanaagsanayn bay ka mid yihiin faاctazl tilka اlfirq ilaahay wuxuu leeyahy walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaab cadiim yowma tabyadu wujuuh wataswadu wujuuh cabdillaahi bni cabaas tafsiirka baqawi iyo ibnu kaiir waxay soo naqlinayaan tabyadu wujuuhu ahli الsunna wاljamaca wataswadu wujuuhu ahli اlbidaci wاlfurqa inay caddaan doonto wejiyada ahlusunna wاljamaca kuwa la baxay sheegi mayd dad inxiraafay oo fogaaday oo qubuuraha baryaaya oo leh xaajooyinkiina u dhiiba halkii ay odhan lahaayeen ilaahay u dhiiba ayaa waxay la baxeen ahlusunna wاljamaca haddana waxay leeyihiin dariiqii waxaanu maraynaa salafu saalix saddexdii qarni baahidoodiina waxay leeyihiin dad dhintay u dhiiba aayaddaasi sida ibnu cabbaas uu tilmaamay ahlusunna waljamaaca waa dadka ay caddaanayso faa'iidada laga qaadanaya fogaanta laga fogaado firaqa waxaa lagu helayaa caddaan maalinta qiyaame nuur baa lagu helaya nuurkaana waxaa helaya ahlusunna waljamaaca nuuruhum yascaa bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum اlyowm sidaa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam jacayluu ummadda ka qabo iyo naxariisuu u naxariisanaayo inay ka lumaan jihadada saxda ah ayuu nebigu leeyahay factasil tilka alfiraqa kullaha dhammaan firqooyinka ka tag jamaacuu nebigu sheegay talzamu jamaacat almuslimiin jamaacaad nebigu ma sheegin fahamka nasku inuu kaa khaldamo maaha jamaacaad baa jira buu nebigu ina odhan laha hadday jamaacaad jiraan jamaaco keliyuu nebigu halkan ku sheegay talzamu jamaacat almuslimiina wa imaamahum waxaad laasimaysaa jamaacada muslimiinta iyo imaamkooda inaanay jamaacooyin kala jirin faham xumadana dariiqoo laga luma ayaa keenta walahum nusuusun qasaruu fii fahmiha sida ibnuqayim tilmaamay nusuustii bay ka gaabiyeen fahamkeedii markaasaa waxaa looga soo dhacay xagga gaabinta ay ka gaabiyeen iyo taksiirka garashada ay garan waayeen sharcigii xaggaasaa lagaga yimi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy factasil tilka alfiraqa kullaha walow an tacada biasli shajara dhammaan ka fogow haba noqoto inaad qaniinto geed jiridii ilaa geeridu ku imanayso hadday keligaa tahay waxaa laga wadaa haddaad macaacid kala weydo oo dariiqii saxsanaa saaran keligaa joog ya yuushiku an yakuuna khayru maali lmuslimi hanaman yatbacu shacafa aljibaal wa mawaaqica alqadri yafiru min diinihi sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo waxa soo dhow oo iman doonta xilli muslim xoolihiisa ugu quruxda badan leh ama xoolaha muslim ugu wanaagsanaa ay noqon doonaan adhi in yaroo adhiya xayna oo uu ku raaco bannaanada iyo buuraha isagoo la cararaya diintiisa waxaynu maraynaa meel ducaaddu ay farabateen waxaynu maraynaa haddaynu gaaladii iyo waxaa maqli jirnay dad aan diinba haysanoo dalka jooga waxba baan aamsanayn oo kula yaaban dadkan tukanaya iyo dadkan cibaadaysanaya waxaynu maraynaa xilli ay soo noolaadeen dadkii qubuuraha baryaayay ama cibaadadii ilaahay keligii u lahaa la siiyey waxaynu maraynaa xilli jamaacaadku ay bateen sidaa daraaddeed qofku inuu laasimo culummada talzamu jamaacat almuslimiin bacda alculamaaba waxay ku fasireen culummada raasikhiinta inaad laasimto ka agdhowaato weydiiso wixii ishkaala sidaa daraaddeed waxaan ku soo uruurinaynaa inaynu ka faa'iidaysanno sharciga inta culimmadu nool yihiin waayo cilmiga waa la rafcinaya inaynu aynu ka agdhowaanno dadka qofo qofku ka caqiidada wanaagsan yahay qofo qofku ka caqiidada wanaagsan yahay inaynu ka agdhowaanno dadka wixii caqiidadu ay ka khaldanto inaynu u saxno toosinno maanta dacwadda waa la wadaa maalin walba way soo baxayaan dhallinyaradu boqolaal baa soo baxaya laakiinse waa la fadhiyaa magaalooyinkaynugu dhow waxaan ishaydu soo aragta toddobaatan jir aan alxamdu garanayn wax ka hooseeya iska daa alxamdu aan ka dhaadhice kari waaye alxamdu laa ilaaha illa laana hadalkeeda badaa haddana waa muslim buu leeyay waxaa jooga dadka odhanaya faatixadaba garan mayno marka la ydhaha salaadda maxaa u tukan weydeen waxaynu u baahan nahay dacwadda halkan aynu la fadhinaa waxay u baahan tahay dadka u baahan in loo geeyo waan dheereeyey aad iyo aad baan kaa xumahay inaan dheereeyo waan sheekhaan uga baxayaa wixii aan asiibay waa fa min allah wixii aan khaطacayna fa minii wa min الshayطaan والله ورسوله بريان منه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته